wuxuu ku saabsan yahay caruuraha ku dhalata calaamadaha sida madaxyada waaweyn burooyinka kasoo baxa luqunta xangullaha dhabarka caruuraha faruuraha ku dhasha ama dhanxanigu qaar maqan maqan yahay wiilasha yaryar ee buuriyadu ay leedahay iyaduna calaamado ama hogag leedahay oo kaadidu meel khalada ay kasoo baxdo ibtii loogu talagalay ee hagaagsaneed aanay kasoo bixin waxaa jira caruuro kale oo ku dhasha xundhurta oo ay kasoo dhacaan xidmihii oo abuurta ilaahay haraggii celin lahaa uu ka maqan yahay ama dabadii ay ka maqan tahay oo laga yaabo in duburtii ay maqan tahay oo ilmihii aanu xaar ka soo baxaynin waxyaabahaasoo dhan waa calaamadaha ilaahay keeno caruurahaas caruuraha intooda badan berigii hore weyday dhiman jireen iminka se ilaahay mahadii ilaa afar sannadood waxaan loo sameeyaa dhakhaatiir baa nooga timaada khuburo ah ayaa dalka dabadiisa inooga timaada sida maraykanka ingiriiska finland australia dalal badan bay inooga yimaadeen oo kuwaa takhasuska ku leh caruuraha shaqaa loo qabtaa qaliin baa loo sameeyaa intooda badanna way bogsataa
markaynu eegayno de dabcan waa waxyaabaha qofku ku dhalanaya ama waxaa la yidhaha continental abnormalities ama inta badan kusoo dhalanayo suu ku yahay waddankeena oo kale waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan xadi ahaan intuu leeyahay suu yahay wallahi annaguba waan isweydiinaa waayo sanado badan oo aan waddankayga ka shaqaynayay nusqarni iyo in ka badan cadadka iminka aanu aragno in laeg weligiiyo maanu arki jirin waxaanu isweydiinaa tolo maxay ka yimaadaan horta ta ugu weyne waxa weeyaan de nafaqa darro hooyada ilmaha sida ee uurka leh marka ay uurka uu bilowga yahay hadday nafaqooyinka ama macdanaha qaarkood ka maqan yihiin jirkeeda calaamadahan way sababi karaan inay keenaan hadii sida ironka oo kale macdanta birta ah iyo folic acid waxaa la siiyaa macdantaha iyo dawooyinka markay dumarka uurka leeyihiin xanaanooyinka ayaa laga siiyaa badankood intay qaadaan bay bilaacada gurigana iska tuuraan ma fahmaan inay dawadaasu ay tahay wax dee caawin karaya midda kale waxaa laga yaaba oo waliba loo baahan yahay in la sameeyo cilmi baaris badan la sameeyo waxay si daran baa loo isticmaalaa waxyaabaha beeraha lagu buufiyo waxyaabaha lagu buufiyo jaadka oo sun badan ah markaa matii aabaha aabuhu cunaybaa matii hooyadu sidaybaa la garan maayo cilmi baaris bay u baahantay laakiin si tirada caruuraha ku dhalanaya calaamadahaas aad bay u fara badan yihiin in la iska kaashadana waa loo baahan yahay laga hortagana waa loo baahan yahay iminka anagoo kana soo gaara ee gobolada fogfog baa laga keenaa geeska africa geeski meeshay doonaan bay ka yimaadaan soomaaliya gunteedaa hoose shishay ka yimaadaan ilaa dhulkan maxaan ku raa garoowe boosaaso iminka qaar baa noo jooga ka yimid ayl iyo meelahaas ethoobiya ka yimaadaan jabuuti bay ka yimaadaan somaliland bay ka yimaadaan caruurahaas meelay ka yimaadaanba qaliinkooda iyo suuxdintoodu waa lacag la-aan markaa wax celinaya oo ka horjoogsanaya ma ay jiraan ilmahana mana waraysano wuxuu yahay waxba nagama gelin ilmahaas calaamadihiisaas wax ma ka qaban karnaa iyo kama qaban karno ayuunbaa na khuseeya
doctors markaynu geesta kala eegno dabcan de xanuunada inta badan ay kusoo dhalanayaan carruurta way badan yihiin maaha mid keliyato qaar baa maskaxda gudahooga kooleysa fiix baa kasoo baxaysa qaar baa madaxu weye insifaliga qolida la odhanayay marka laga yimaada waxa gudaha kaga yaala macnaha ma waxleeda dhammaan qaybaha kala duwan waxaa halkan awood lagu leeyahay inaad cusbitaalkaaga adna oo kale dee muddooyinka ugu dambeeyay si weyn u hawlgelaya u qaban karaya kuwa ugu badan ee aanu qalaa waxa kuwa madaxyada waaweyn yihiin madaxweynayaasha loo yaqaano iyagoo lasoo gugubay iyagoo caleemo iyo wax iyo lagu soo lasoo marmariyey baana loo keenaa waa la qalaa waxaa jirta nidaam alaabo la geliyo madaxa oo biyaha kasoo dareeriya kuwaas ayaaba ugu bogsi dhow haddii ilmuhu aanu calaamado kale oo maskaxda waxyeeleeyey aanu lahayn laakiin siday biyahaasu yihiin waa kuwa ugu sahlan in laga daweeyo ilaa laba boqol iyo dhowr iyo soddon baanu iminka maraynaa intii la qalay kuwa xangullaha ayaa sii daran weliba laakiinse haddii wakti hore la keeno labadoodaba waxbaa loo qaban karaa intaanay lafuhu adkaanin intaanu dhabarku lafihiisu adkaanin intaanay calaamadahaasu aanay waxyeelo sii geysinin oo dareemayaasha aanay waxyeelin markaa dardaaranka aanu rabnaa inaanu shacib weynaha gaadhsiino waxa weeyaan iyo dhakhaatiirta iyo iyo shaqaalaha caafimaadka meelay joogaanba geeska africa haddii aad aragtaan caruuraha ku dhasha calaamadahaas si dhaksaa usoo dira iyagoon la gubin iyagoon wax la marmarinin iyagoo wax lasoo cabsiinin iyaga oo aan dhaawac iyo dhibaatooyin kale loo geysanin haddii ilmaha marka la baadho aanu aragno inaanu awoodda iyada aanu gacanta ku haynaa ay tahay mid waxu qabanaysana si hagar la-aana baa loogu qaban ilmihii dee awoodda naga shishaysa oo anaan waxba ka qabanayna dee ilmahaas goor hore ayaa de markaa loo sheegi doonaa si aanay dadkan u rafaadin oo aanay meel walba aanay ula tegin